أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecel nahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada bulaburde ee wilaayada hiiraan dowladda xabashida etoobiya oo bilowday olole ka dhan ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan dalkaasi faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellaha hoose askarta xabashida etoobiya oo dad shacaba ka afduubtay degmada qansax dheere ee wilaayada baay maamulada riddada ee jubbaland iyo puntland oo ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay leexsatay deeqihii ay bixinayeen dowladaha shisheeye ee loogu talagalay maamuladaasi darawallada gaadiidka magaalada muqdisho oo ka cabanaya jidgooyooyin iyo xayraad ay ku soo rogeen maleeshiyaadka murtadiinta oo eeye wata munaasabad ee nabadoon ku dooranaysa jufo ka tirsan beesha murursade oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud tartan aqooneed dhiirigelin ah oo loo qabtay ardayda macadka qurduba faraceeda deegaanka show ee wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada bulaburde ee wilaayada hiiraan warkaas iyo war kaloo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weeraro kala duwan oo cadowga allah lagula beegsaday wilaayaadka shabeellaha hoose iyo baay waxaa inoo haya yaasir maxamed dagaallo culus oo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan dagaaladani oo ahaa kuwo culus islamarkaana dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada bulaburte ee wilaayada hiiraan khasaaraha hordhaca ah ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada bulaburte ayaa ah dhimashada saddex askari oo murtadiin ah halka dhaawacna uu yahay laba askari dhanka wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax mujaahidiintu shalay kolonyo sahay waday oo kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay magaalada muqdisho lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buure iyo number konton bakhtigu waa afar askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacun waa toddoba askari oo isla kufaarta afrikaanta ah waxaana ku jira sarkaal miinabaaro ah gubashaduna waa gaare xamuul ah oo qaraxu uu haleelay bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen eeraboorka degmada waajid waxaana xilliga weerarka eeraboorka ka degaysay diyaarad u socotay murtadiinta diyaaradda oo waxyeello ay gaartay kadib markii rasaastu haleeshay ayaa si deg deg ah kaga dushay eeraboorka iyadoo qorshuhu yahay inay ka degto eeraboorka muqdisho balse waxyeellada gaartay awgeed waxaa si deg deg ah diyaaradda looga dejiyey eeraboorka baydhabo howlgalladani ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la diriirka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dowladda xabashida etoobiya ayaa bilowday olole ka dhan ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan dalkaasi abuusheybe ayaa warkan inoo haya dowladda silibiyadda etoobiya ayaa bilowday olole xooggan oo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah kaasoo looga dhigayo xijaabka sharciga ah ee ay xiran yihiin gobolka tigreega ee dhaca waqooyiga dalkaasi ayaa laga soo warinayaa dhacdooyin xanuun badan oo lagu beegsanayo gabdhaha muslimaadka ah iyadoo loo diiday inay xijaabka ku aadaan goobaha waxbarashada maamulka fadhigiisu yahay magaalada maqalla ee xarunta gobolka tigreega ee hoos tagta dowladda etoobiya oo adeegsanaya awood ayaa xijaabka xoog kaga dhigaya gabdhaha ku aadaya dugsiyada iyagoo xitaa kula kacaya jirdil iyo handadaad warbixin ay daabacday mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka ayaa soo bandhigtay xiqdiga gaamurey ee ay gaalada nasaarada u qabaan dadka muslimiinta ah iyo dhibaatada ay wajahayaan ee ka socda waqooyiga etoobiya tani ayaa sababtay in boqolaal dumar ah ay ka haraan goobaha waxbarashada mid ka mid a gabdhaha wax ka baran jiray madaarista ee waxbarashada isaga hartay ayaa tiri tegitaanka iskuulka xilligan waa cabsi booliska waxay xiraan oo ay handadaan ardayda muslimiinta ah ee xiran xijaabka dhammaan iskuullada dhan gabar maskeel oo ah mid ka mid ah macallimiinta kiristanka ah ee wax ka dhiga magaalada aksom ayaa isagoo difaacaya sababta ay dumarka muslimaadka ah xijaabka uga dhigan yiri iskuulladu maaha goobaha diinta ama siyaasadda wuxuuna intaasi ku daray inaan ardayda loo ogolayn inay iskuulka soo geliyaan calaamado ama dhar diimeed taas oo uu ku tilmaamay siyaasad soo jirtay tobnaan sano ka hor bayaan ka soo baxay golaha muslimiinta etoobiya ayaa looga hadlay waxayna ku tilmaameen inay tahay olole ka dhan ah dadka muslimiinta ah wasaaradda waxbarashada dowladda kaafiradda etoobiya ayaana diiday inay wax ka qabato falalkan ka dhanka xijaabka ee uu wado maamulka gobolka tigre taa cagsigeedana ay ku taageertay askarta xabashida itoobiyaha ayaa dad shacaba ka afduubtay degmada qansax dheere ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxay mar weliba la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo cadowga ay u geysanayaan dhibaatooyinka ugu badan waxay bulshada kala kulmayaan ciidamada xabashida itoobiya ee duulaanka shareeca ladirirka ku joogo qaar ka mida degmooyinka gobolka baay iyagoo kaashanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah bulshadana ku hogaaminayo wararka laga soo calaamadeynayo degmada qansax dheere ee gobolka baay oo ka mid a goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida itoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay xabashidu ay dad shacab ah ka qafaasheen degmadaas howlgalkan raafka ah ee ciidamada itoobiya ay ka sameeyeen degmada qansax dheere waxay ku dhibaateeyeen dad beeraleeya kuwaasoo ay u geysteen dhibaatooyin kala duwan oo isugu jiray jirdil xabsi iyo dhibaatooyin kale siday xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay wararka ayaana intaasi ku darayeen dadka shacabkaa weli ay ku jiraan gacanta ciidamada xabishida itoobiya ehelada dadka ay qafaasheen ciidamada xabishida itoobiya ayaa walwal iyo walaac ay ku abuurtay dhacdadan xanuunka badan iyagoona sheegay in dadka la qafaasho ay yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan inta badan deegaanada ay kaga sugan yihiin ciidamada xabashida soomaaliya waxaa ka dhaca tacadiye iyo dhibaatooyin ay xabashida kula kacayaan dadka deegaanadaas degan ee shacabka ah waxaana xusid mudan in maleeshiyaadka kooxda riddada ay qeyb weyn ka qaadanayaan dhibaatooyinkaas loo geysanayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan mahadsanid abuuxasaan maamulada riddada ee jubbaland iyo puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay leexsatay deeqihii ay bixinayeen dowladaha shisheeye ee loogu talagalay maamuladaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya war ka soo baxay maamulada riddada ee jubbaland iyo puntland ayaa lagu sheegay in mucaawino raashiin iyo deeqa ay dowlada shisheeye soo dhiibeen oo ku socday labadaasi maamul inay leexsadeen kooxda xasan gurgurte ayna iyaga la wareegeen xilli dhinacyadaasi uu khilaaf ka dhexeeyo shir jaraa'id uu magaalada kismaayo ku qabtay cabdiraxmaan maxamed oo ah wasiirka gargaarka maamulka riddada ee jubbaland ayuu ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay magaalada muqdisho ka xayirtay deeqo ku socday maamulkooda oo ay soo dhiibeen dowladaha turkiga imaaraadka iyo shiinaha taasoo uu sheegay in kooxda riddada ay u xayirtay khilaafka kala dhexeeya maamulkooda dartood oo ay arrintaasi siyaasadaysay waxaan ognahay xamar inay ku xaniman yihiin deeqo loogu talagalay dadka reer jubbaland oo ay dowlada keeneen sida dowladda china dowladda turkiga dowladda imaaraadka deeqihii dadkan loogu talagalay ee loogu soo dhiibay dowladda federaalka ahayd waxaa nasiib darraa inay dowladda federaalka ahayd siyaasadaynayso si khaldan u adeegsanayso ku kala dilayso bulshadii reer jubbaland waxaa weeye baahi iyo ay u dilayso dhibaato u dilayso waxaa noogu muhiimsanee maanta aanu rabno inaanu bulshada reer jubbaland u sheegno soomaalina u sheegno dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisanay maanta gargaarkii iyo deeqihii iyo arrimihii horumarkaba dhammaantood waxay u adeegsanaysaa si khaldan sidoo kale wasiirka gargaarka ee maamulka riddada puntland ayaa beeniyey in kooxda riddada ay deeqa raashiin ah oo laga soo qaaday dowladda imaaraadka ay soo gaarsiisay deegaanada uu ka haramiyo maamulkooda gaar ahaan magaalada boosaaso ee gobolka bari wal horta warkaa war been abuura weeye aniga qodhigaygu informationkaas markaan ogaaday beejkooda waan fiiriyey sod raashin been abuura oo ay leeyihiin boosaasaan gaarsiinay oo warbixin been ah baan ay meesha ku qoreen baan arkay taa iyaga cadeyntooda laga rabaa cidday wax gaarsiiyeen kolley puntland ma ahan malaha waa waxa weeyaan waa iska been abuur wax kale ma oran karo waa been abuur iyadoo eedeymahan loo jeediyey kooxda riddada soomaaliya ayaa dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada murtad axmed macalin fiqi oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa qiray in kooxda riddada ay siyaasadaysay deeqo gargaar oo dowlado shisheeye soo dhiibeen kuwaasi oo aan la gaarsiinin goobihii iyo magaalooyinkii loogu talagalay iyo deeq siyaasadaysan mararka qaarkood ayaa laga yaabaa inay iska timaado oo ninka keenaya meeshu isagu damco meeshaasoo laga yaabo xataa inaysan priorities ama meelay khatarta aysan ku jirin waa waa way dhacdaa Eh, deeqaha siyaasadaysan inaan siyaasadda laga joojiyo deeqaha meel eh, dalkiina looga soo qaadayo soomaaliya la geynaya isla markaasna markii la keeno meel kale lala aadayo taas waxaa weeye waa in ga- diyaar baan u nahay inaan qaybteenna ka qaadanno arrimahan waxay imaanayaan xilli uu meeshii ugu sarraysa gaaray khilaafka ka dhex alowsan kooxda riddada ee xasan gurgurte iyo maamulada riddada jubbaland iyo puntland kuwaasi oo khilaafkooda uu markii hore ka soo bilowday arrimo siyaasadeed kadibna isku beddelay mid militari haddana uu salka la galay in kooxda riddada ee gurgurta ay hor istaagto deeqaha ay gaarada siiyaan qaar ka mid ah maamulada riddada ee ka jira dalka darawallada gaadiidka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya jidgooyooyin iyo xayiraad ay ku soo rogeen maleeshiyaadka murtadiinta oo eeya wata warbixinta warkan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sare u qaaday dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho inta badan wadooyinka waaweyn ee degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu arkayaa jidgooyooyin saameyn xun ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadweynaha qaar ka mid ah daraawalada gaadiidka ayaa isku soo bax cabasho ah ka dhigay degmooyinka dhaca bariga muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashhadala dirirka ah ayaa ciqaabaad adag marsiya darawallada gaadiidka howmeyda loo yaqaan iyo dadka rakaabka ah ee saaran murtadiinta ayaa wadooyinka ku istaajinaya gaadiidka dadweynaha kadibna waxay rakaabka ku amraan inay dhulka u dagaan xayawaanka eeyaha ayaa la sheegay inay u adeegsadaan baaritaanada arrinkaas oo shacabku ha cabasho ka muujiyaan eeya baar ayaa nala dhahay waa hurdaa lir toban sac meeshu lagu gaaro waa hurdaa lir subaxdiina saddex sac uu ka soo kacaa lir subaxda busajada haddaa ka soo baxda rarka meesha anaa ku daadiyay dad rayid ahaan wadnaa oo shacab ahaan wadnaa habarduqa iyo qof culays wada iyo qof uur le iyo qof danyar iyo qof jiran iyo aan wadnaa anaga marka horena inta baabuurka dadka ka dejino daba dambe u funoo nala baaraan la dii jaray haddeer labadiiba waa la diiday wax mara male ey afar saac soo kacaaya eyga hadda ilaa saacaddeer hadda la maraa afar saac lagu dhawaya ilaa hadda xataa ey lama hayo marka eyga xataa lama eyga xataa barabagaana waxaan ka shaqaynaa kaaraan iyo xamarweyn aan ka shaqaynaa bialka ka oo oo maraan nahay miranaayo maraan nahay iskuiska miranaayo maraan nahay balse anaka anaka waxaan wadnaa dad rayid ahaan wadnaa oo shacab ahaan wadnaa habarduqa iyo qof culays wada iyo qof uur le iyo qof danyar iyo qof jiran iyo aan wadnaa anaka danyartaan u adeegnaa anaka xamarweyn iyo kaaraana ka shaqaynaa ilaa shala ilaa berigeena haysataa darawallada gaadiidka ayaa warbaahinta u sheegay in murtadiintu ay caqabad weyn ku hayaan shaqadooda meesha ugu daran ee ay qayladu ka soo yeertay waa degmada kaaraan halkaas oo lagu daadiyey maleeshiyaadka maraykanku soo tababaray kuwaas oo wata eeyo waxayna ku xadgudbayaan shacabka gaadiidleyda ayaa si faahfaahsan uga hadlay tacadiga foosha xun ee ugu imaanaya cadowga iyagoona shacabka ku dhaqan muqdisho ugu baaqay inay arrimahan si wada jir ah ugu dhiidhiyaan halkii hawsha la subax waaga duu baryay aan kaaraan dekeda kaaraan ka soo rarnay rarkii intaan noogala daasay caasi oo dhan inta mari maayaana la yidhi hadda shalay subaxi waxaana la yidhi wax maraaya male oo caasi shaloo dhan intaan ku xayirnayn haddana saakay deki waxa eegaa idabaaraayaa la yidhi eygii hal saaca u inya yimid aagu iska aa- aalay- aa- aw iska tegi shalay waa ka naqanaa shaqalaana uga naqan qof waddankan xooggayna dhididkaynaan ku dhisna laamigan mari maysid in ninna yidhaaha shaksiya shalay in nala baaro oo rarka dejinno aan mari jirin hadda mari maysinano mahanti aan mahantin haa Ah, dadka masaakiinta naagay ilmihii wadan lugaaya dhan hadday lugaayaan hadda ma ka daba tegi maysid jidka jidka iska sii yaalyaale nafleey aan wadnaa gaar dameer aan wadnaa waa kamaa isku xiran cid aan u soo baxay hal taloorna haddii la jeebkayga kuma jiro dhushaasaa isaanan bilaadan ay soo dhiibay dad islaama haddii la yara jidkaa noola furo oo islaan la yahay oo laa laa ilaaha ilaa maxamed rasuullah la leeyahay qofta dhimata la leeyahay ha jidkaa nagala xiran inta badan wadooyinka laga soo galo magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa shacabka lagu silciyaa gaadiidka khudaarta iyo caanaha ka keena labada shabeelle ayaa mararka qaar maalmo ku qaadata inay magaalada gudaha usoo galaan arrinkaas oo sababa inay khasaaraan badeecooyinka ay sidaan munaasabad ay nabadoon ku doorinaysa jufo ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ee galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo haya
hey oday kaa dhigteen macallin cabdulaahi oo waalka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeega halka oday ka dhigteen alla daartiisugu adeeg halka oday ka kulankani wadatashiga ay yeesheen waxgaradka beesha habar idilla oo ka mid ah beesha murasada ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud kulankan ayaa waxaa looga arrinsanayey sidii beesha ay u yeelan lahayd nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka wadatashi dheer kadib beesha habar idille waxay dooratay cabdulaahi maxamed weheliye inuu noqdo nabadoonka beesha habar idille xafladda lagu caleema saarayey nabadoon cabdulaahi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada waxgarad odayaal culimaa udiin abwaano marti sharaf ka kala socota wilaayaadka mudug galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir naqiibka cusub cabdulaahi maxamed weheliye ayaa kelimad goobta ka jeediyey aniga horta runtii waxaa soo magacaabay beesha aan ka dhashay xilkaan la ii dhiibo waxaan islahay dad badan oo kaaga habboona jooga laakiin ayaga ayaa dalbay hadal badan dabadiisna anna waan ka aqbalay waxaan rabaa marka iski aan galnay in ay ka soo dhalaalaan waan rabaa horta beesha waxa loo shaqaynayana waa kutubka ilaahay waaye waxa loo shaqaynayo dad ahlu tawxiidaan nahay shareecada islaamka in aan ku hogaamiyo ayaa ayaa iisoo magacaabay anna waan ka aqbalay habar idinle waxay ka tirsan tahay beelweynta saddex iyo sagaal nuqabay leedahay iyo hogaanada oo u horeeyo hogaaska oo u horeeyana waxaan leeyahay waa rajaynaa insha allahu in aad igala qayb qaadan doontiin shaqadan ugaaska guud ee beesha murasade ayaa si gaara ula hadlay naqiibka wuxuu leeyahay oo la shaqayn doona nabadoonno iyo odayaal iyo culummo iyo waxgarad qaali ah alla subxaanahu wa tacaala laakiin haddii ummaddii uu ka mas-uulka noqonayo ay ayagu soo duceeyaan ay keenaan marka wadaadku xoogoo waxaa waaye shaqadaas inuusan ka biqin ilaahay maa ku garab taagan qabiiladaada waxaa waaye aad ayay maaragtay muddo u diyaarinaayeen inay nabadoon helaan adayna ku heleen ku keeneen ayagoo kuu kalsoon xilka marka saaran alla subxaana wa tacaala ayaa sheego cadaalad waaye cadaaladaas oo ah inuu labadii isqabato uu ku kala saaro si cadaaladaho sharciga islaamka waafaqsan waxaa la rabaa in cadaaladaas marka lagu dhaqo annaga waa ku garab taagannahay ilaahay baana kugu baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo ugu dambayntiina waxaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madasha caleemasaarka sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud wuxuuna ku wareejiyey naqiibka cusub habar idileh kitaabka qur'aanka kariimka akay forty iyo raayada tawxiidka wilaayada waxay soo dhoweynaysaa naqiibka cusub reer habar idile ay doorteen nabadoon cabdulaahi maxamed weheliye wilaayada waa ay soo dhoweynaysaa san nuqabadii horeyba ula shaqaynaysa ay ula shaqaynaysaa asagana insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa kaalintiisa kusoo baxo waa u dardaarmaynaa tan waa raayadii laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah ay ku qornay oo runtii shicaarka noo ah waan aaminsannahay caqiida ahaan insha allahu tacaala raayadaan waa raayadiis adduunku maaragtay laba raayo ayaa jirto annaga islaamka aaminsannahay raayadan waxaa nooga qoran laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah allahu akbar waa qorigan waa dadka diidan laa ilaha illa allah muxamad rasuulullaahi waa aakee loo haayaa iyo dabajaah iyo alaab kale loo haayaa marka maanta waxa waaye nicmo ilaahay waaye naqiibku waa nin dhallinyaro ah khayr badanna aan ka rajaynayno insha allahu tacaala waa aakee afarta iyo todoba ayaa gudoonsiinaynaa si markaa nin casiiz ah markaa koofiyadu in wax lagu daron hadda maanta waa taagan tahay insha allahu tacaala booshiin waa kan tartan aqooneed dhiiragelin ah ayaa loo qabtay ardayda macadka qurduba faraceeda deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan casaam carafaad warbixinta warkan haynoo sii ambaqaado tartankan oo iskugu jiray aqoon kororsi iyo mid dhiiragelin ah waxa uu guddiga ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda macadka qurdube ee faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan tartankan ayaa dhex maray laba majmuucoo kale ah abubakar sadiiq oo ah ardayda ragga ee macadka qurduba ee deegaanka show iyo majmuucada caaisha bintu abibakar sadiiq oo iyagoona ah gabdhaha macadka waxaana majmuuco weliba la weydiiyey sideed su-aalood su-aasha koowaad waa maa huwa tawxiid maa huwa tawxiid insha allahu tacaala daqiiqadahna way bilaabatay magacayga waa maxamed amiin sheekh majmuucadan kasocdan waa majmuucata abubakar su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo huwa ifraadu allahi bilcibaadati bima yaktasu bihi min alrubuubiyati waluluuhiya والأسماء والصفات وايها جوابتاسي صح ميا مسوا خلد قد كان كوري جنا ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشا لو يدي مجموعة أبو بكر الصديق وجواب صح الله أكبر الله أكبر سؤال اللغة واسلم مادة التوحيد وحنسكن إن شاء الله تعالى مجموعة عائشة بنت أبي بكر سؤال waxay leedahay maa huwa shirku bismillaah magacaygu waa faadimo axmed cusmaan waxaana ka waxaana u tartamayaa majmuucada caishat bint abibakar su-aashaas dawaabteeda haddaa isku dayo hashirku waa an tajcali lilaahi nidan wahuwa khalaqaka مجموعة عائشة بنت أبو بكر الصديق سؤاشا لو يدي وكصاب سنة ما هو الشرك جواب أي كبحيين وجواب صح الله أكبر مجموعة أبو بكر الصديق سديد سؤال الويديي سديد سؤال waxay ka jawaabtay toddoba su'aal toddoba su'aal ayay ka jawaabtay marka toddobo haddii laba lagu dhufto waxay keeneen afar iyo toban dhanka faa'iidaysigana waxba ma faa'iidaysanin Ee, majmuucatu caaisha ayagana sideed su'aal ayaa la weydiiyey sideedii su'aal hal su'aal ayaa hareer martay toddoba su'aal ay ka jawaabeen marka toddoba labada darajo laga helaayo haddii laisku dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban iyo hal su'aal oo wiilisha soo hareer martay oo ay ka faa'iidaysan oo hal darajo ay ku heleen marka halkii afar iyo tobanka halka loogu daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay gabdhaha heleen insha allahu tacaala sidaas darteeda marka ugu dambeyntii waxay guusha raacday majmuucada caaisha binta abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka qurduba farciisa deegaanka show waxayna idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday labada majmuuco ee tartamayey bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu oo ah anzal axmed cismaan wallaahi maanta shucuurkatayna aad iyo aad oo faraxsannahay maanta tartanka si fiican oo noogu dhacay waana guulaysanay dadaal badana dadaalnay macallimiinteennay aan ka dambaysay ilaah khayr ha siiyo ilaah ka waalmariyo macallimiinteena aan ka dambaysay guushaan بسم الله ترتك سفان أو دعي ما شاء الله إن وسديد سؤال سديد سؤال أنا الكل ويدي كأول بهال سؤال أنا فكرتي أنا هنا فائدة أنا قبل أنا فائدة أنا هلين هن ولا بتدا كجواب على قف تمام أفر تمانية أفر هل بعين الكهري تمانية شن أي أي كان أنا تمانية أفر أي كان magacii waa macalin mar maasha allah aad baan ugu faraxsanahay ee, barnaamijkan aadkana yacni meeshii diinta ilaahay lagu muujinayana waa aad u fiican tahay yacni qalbigeeda aad u taabta waaye aad baan ugu faraxsanahay tartankan ayaa qayb ka howlaha dhiirigelinta ardayda macaahidda iyo iskuullada ku yaala wilaayada hiiraan u qabteen guddi ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo kormeer ku maraya goobaha waxbarashada ee wilaayada hiiraan ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo waxaa magaalada jilib maalmihii lasoo dhaafay si toos ah kaga socotay kormeer lagu marayo goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada taasoo loogu kuurgalayo xaaladda waxbarasho dhanka kalena lagu ogaanayo qaabka ay u socoto waxbarashada iyo mustabaha ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada guddigaha ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa goobaha waxbarasho ay tageen waxaa ka mid ah mu'asasada alxigma iyagoona kulan la qaatay maamulka iyo macallimiinta mu'asasada sidoo kalena wakhti la qaatay ardayda mu'asasada xilli ay socotay daraasada waxbarasho alxigmo oo magaalada jilib ka furan muddo sannad ah ayaa waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada waxaa dhanka kale ardaydu ay ku bartaan luuqadaha carabiga ingiliishka iyo xirfadaha kale ee gacanta sida uu sharaxayo maamulaha mu'asasada maktabka tarbiya wa tacliim uuna soo booqday mu'asasada alxigma uu soo booqday mu'asasada kolley waxay ka kooban tahay qismu alqur'aan wa qismu sixa wa qismu alxanaa wa qismu alkhiyaat wa qismu alxaasuub waxaa kaloo lagu bartaa qur'aanka qur'aan ilaa iyo shanta maalmood wey waxaasna ka kooban yahay afar fasal khamiista iyo jimcahana waxaa lagu qaataa madrasada qismiga ingiliish xisaabti soomaali iyo luga alcarabiya intaasna waa lagu qaataa jimcaha iyo khamiista qaar ka mid ah ardayda ha dhigtaa qaybaha kala duwan ee mu'asasada alxigma ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku bartaan mu'asasada alxigma waxaa ahay muscab salebaan mahad oo aan dhigto mus- alxigma oo qaybta sharqaan toliska waxaan tala baatayaasha sida oo daraca gacanbaalayaasha maxaan rajaynaynaa ina oo aan dadka inaas wax sii barna anigana anoo dhigta mu'asasa alxikma oo aqa- ka dhig- dhigta qaybta harqaanka muddo saddex bilood ayaan dhiganayay hadda si fiican baan u soo fahmayaa alxamdu lilaah waan la qabsaday macalinka hadda marya marka hore wii calaamadayn jiray hadda anigaa jarta si wacan baan u tashaa saddex bilood aan dhiganaynaa ja- waxaan tulaynaa hadda dharkii saakadii alxamdulilah waxaan faa'iidaysanaynaa sidii dharka la tulaayay waxaan dhigtaa alxigmo gaar ahaan qaybta cilaansaarka waxaan wax ka bartaa maasada alxigmo waxaan dhigtaa qeybta cilaansaarka si fiican wax u baranay waxaan ka tirsanahay qeybta cilaansaarka maasha allah si qurux badana wax u bartay waxaan rajaynaynaa si qurux badan inaan bulshadeena u anfacno waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala marka xigtana maclimadeena sida quruxda badan wax noo bartay muasasada alxikma waxaan ka dhiganaa sanaanin hadda waxaan ka bartaa caafimaadka oo aynu bilownay saddex bilood ka hor waxyaabo badan ayaanu ku qaadanay oo caafimaadka ka mid ah waxyaabaha aynu ku barnay waxaa ka mid ah fast aidka ama gargaarka degdega ah ama iscaafaat alawliya waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qaadanay mar waxa la yidhahdo nasiif dam waxyaabaha laiskaga gargaaro ayaa ka mid ah oo afka soomaaliga la yidhahdo dhiigbax haddaba dhiigbax waxaa lagu qeexaa marka uu dhiig fara badan ka baxo wareega dhiigga waxaana sababa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan saddexda xidid ee kale ah sharayaani oo loo yaqaano halbowle ama artillery wariidi oo loo yaqaano aroore ama vainis shucayri oo loo yaqaano tiftaafyo ama kabilari gubashada heerka labaad waa gubasho ay maqaarka iyo jirka biyo soo kala dhex galaan calaamadaha gubashada heerka labaad kuwa waa xanuun labo meesha gubatay ee maqaarka oo yeelata bocolo biyo ku jiraan kormeerkan uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ku marayo goobaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu ka qabsoomo degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu